wahmii fayl saaxiibayaal ha ka dhowaado warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada warkaana uuna siin kahayn weliba aan ka weyna baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muddo kordhiyey unsuubii madawiinaga maamulka koonfur galbeed maamulka hirshabeelle iyo weliba u bilaabeen sidii markaasi lagu horseeda lahaayay inuusa faafa ama inuusa fataha webiga shabeelle oo markaasi marow deegaanada maamulkaas hirshabeelle furitaanka kalfadhiga toddobaad ee lamada min oreed andhi qaraxyiin waliba ayaa ku dhiyaan gobolka shabeellaha hoose iyo khasaare markaas qaraxyadaas iyo jeesideen hayre oo faray markaasan diri dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ku jira lanhubaysna ayaa weliba isu toogashi ka diray tumun ili qof ordogan iyo trump weliba ay ku wada hadaleena dagaalka corona
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
labaatanka bila afraad sanadka labada kun iyo labaatanku hamiinimo dhugunsadayaal isniin ow talaadan iyo hagalahay ta intaas may haayana qodobadii warkaan hamiinimo aan kuu weynaayay in diyaar garoobaha uso oo faahfaahsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka kulung iyo kuwa ladan magaalada baydhabo weliba iyo muddo kordhiyo unsuubiyeena madawiinaga maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen muxudiin xasan maxamed xusni iyo faahfaahinta warkaninhaay
kulankan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed maanta ay ku yeesheen magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka koonfur galbeed waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka doctor cali saciid fiqi iyadoo labadiisa ku-xigeen ay dhinac fadhiyeen ajandaha ayaa wuxuu ahaa soo jeedin ay guddoonka baarlamaanka usoo gudbiyeen soddon xildhibaan oo baarlamaanka ka tirsan taas oo ahayd in mudaxileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka la iswaafajiyo xildhibaanada ayaa ka dooday kadib markii guddoonka soo jeediyey in laga dood dhiibto qaar ka mid a xildhibaanada ka aragti dhiibtay soo jeedinta xildhibaanada ee ahaa in mudaxileedka madaxweynaha koonfur galbeed hal sano loo kordhiyo ayaa sidan u badatay waxaan soo jeedinaynaa in qodobka kontanaad ee dastuurka lagu sameeyo waxkubedel wax kabedel oo lagu kordhiyo fakrad saddexaad oo u qoran sidaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee la doortay labada kun sideed iyo tobanka waxaa muddadiisa xilhayntiisa ku ekaan doontaa dhammaadka muddada xilhaynta golaha wakiilada oo ku beegan labada kun labaatan iyo afar ayadoo doorashada madaxweynaha la qaban doona soddon maalmood gudahood oo ka bilaabata maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaariyo
waa soo jeedin muhiim ah xildhibaan halkaan kusoo jeediyey iyo xildhibaanada kale oo fusilka la qabay oo annaga aan ka tahay soo jeedinta markada kutumayso isbedelka dowladnimo ay gaartay dowlad goboleedka gobolka bal soomaaliya waa shaqo waafaqsan dastuurka in la mideeyo labada xildhiboodko baarlamaanka iyo madaxweynaha wayba idan shaqadan aan fadhiyna wayba kamid ataa shaqada dastuuriga oo inan qodna la fadaayo runtii soo jeedintii oo hajeegii xildhibaankii mushirka liskiwaasiyaay golaha shacabka iyo xukuumadda mayladahay shaqo qaylaha qabateen shaqadii walid intabaanihayti wayba walid maxaan qabayaan ugu fikrad ahaantay runtii ana wayba kamid tahay xildhibaanadii hore walcashar baa barani ani maylahay maylahay xukuumaddii iyo maylahay golahii shacabka maylahay shardiyaan kushoo qabsan shardahay kujirkaase walbada ku barani runtii xildhibaanadii ha ku shaqeeyeen barnaamijkan geedgeeda handhawayaana waybaa samayseena
horta ereyga mooshin la yidhaahdo dadku waxay u arkaan inuu qalad yahay laakiin mooshin macnaha waa soo jeedin marka wax oo cilad amba naqliya ma aha wixii markaas jiro oo laga hadlayo soo jeedin ayay u dhigantaa mooshin marka mooshin soo jeedintan waxay iswaafajinaysaa mudaxileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka koonfur galbeed waxaa dhacday markii doorashadii ugu horreysay ka dhaceysay afartii hore laga soo gudbay waxaa diyaariyey odayaasha madaxweynahana waxaa doortay ergo ay soo xuleen oday dhaqameedyada marka waa laga soo gudbay hadda waxaan rabnaa si dastuuriya inaan ugu meel marno oo waddo nadiif aan u marno waxaana la rabaa in la iswaafajiyo baarlamaankii iyo gudixeleedkii madaxweynaha si ay mar u wada qaataan muddo siman afar sannadood ah aan ku wada dhammaysano hadduu ilaahay yidhaahdo doodda oo wakhti aan badnayn qaadatay ayaa kadib gacantaag loo sameeyey waxaana xubnaha xildhibaanada soo xaadiray ay gaarayeen siddeetan iyo toddoba dhammaan waxay isku raaceen iswaafajinta muddaxileedka madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka kadib natiijada waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed doctor cali saciid fiqi
waxaa maanta ka soo qeybgashay sideetan iyo todoba xildhibaan doodii mooshinka lasoo jeediyo aheyd waafijinta xiliyada doorashada xubnaha golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed iyo wax kabeddelida qodobka kontanaad ee dastuurka weelgaarka soomaaliyeed sida loo sheegay qodobkay bedeli doono waxa waaye wuxuu raacayaa qodobka kontanaad ee dastuurka lagu sameeyey sidaas ayuu qoran yahay madaxweynaha dowladda goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee la doortay labada kun sideed iyo tobanka waxaa waxay muddadiisa xilxeynta ee ku ekaan doonta dhammaadka muddada xilxeynta golaha wakiilada ee ku beeran labada kun iyo labaatan iyo afarta ayaa doorashada madaxweynaha la qaban doonaa soddon maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaarayo mooshinkaas waxaa taageeray sideetan iyo todobo xildhibaan waxaa diiday eber xildhibaan waxaa ka aamusay eber xildhibaan sidaas darteed mooshinkaas
waayahay xildhibaanada koonfur galbeed oo markaas geeka kulankii joo muddo kordhiya wanka suubiye madaxweynaha koonfur galbeed iyo dhageystayaashan warbixintaas oo saniir dirisiyaay muxudiin xasan maxamed xusni furitaanka kalfadhiga toddobaad ee lamada min oo geeka la kuwadayay inuusan magaalada muqdisho ku furmaya baagadow ka kooy gudoomiyaha golaha shicibka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha minka kora cabdi xaashe cabdulaahi iyo waliba wadajare waliba iyo inshaaciyan in reed andhikow markaas la kasuubiye furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka lamada min qoraal wadajar ee markaas iyo ha saareen lamada guddoomiye iyo waliba iyo ka sheeganay in salan ilaali badqabka xildhibaanada senatarada guddoonka lamada gole iyo weliba shaqaalaha baarlamaanka in reedandhikow la kasuubi furitaankii kalfadhiga toddobaad isla marhaantaasna xilliga kale ee la furo kora markaas reedlah ku shaaci doona geeka oo ka beegnayti labaatanka bila abriil iyo waliba qorshaguus ahaayay in isufuruma kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka lamada min habahaato reed andhikow haabahaato reedyalandhikay sababo markaas la xiriira cudurka coronavirus iyoona markaastaas oo kale guddoomiyaasha lamada ming iyo markaas waa ka xayiriyin dalka turkiga maadaama duulimaadyadii la roojiyey qaraxyo kudhii gobolka shabeellaha hoose ayaa weliba lah ku warmaaya inay khasaare iyo jeesideen qaraxyadan oo haayeen meenada nooca dhulka lakaduugow iyo weliba markaas iyo kudhigeena degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose welina joogtaas laku dhigay xaafado shalbedelan oo kiyaala degmada goobjoogayaal ama goobroogayaal weliba iyo sheegahayn in qaraxyada markaas iyo haayeen lama oo iyo haayeen miino lakaduugi mugaayo shaahi laku dhammow oo markaas ka taala degmada awdheegle isla marhaantaasna qaraxyada markaas iyo ka amooda lama ruux ama lama qof oo shalhaayeen hal askari iyo weliba qof shacabeh meelo sadda askari kalena iyo ka dhaawacmeen guddoomiyaha degmada awdheegle cabdulaahi cismaan abuukar oo warbaahinta la hadlaya xaqiijiyey qaraxyadaas in iyo ku dhiyeen degmada awdheegle isoona markaasi sheegay in iyo wadaan baaritaano la hariira sida iyo in dhiyeen qaraxyada ciidamada khasaaraha ha ku deeri qaraxyada iyo waliba la dhikay cisbitaalka magaalada waa cisbitaal kiyaala magaalada muqdisho iyoona markaas laha ku qaadi meelo qaraxa kudhihi ee degmada awdheegle gobolka shabeellaha hoose afartii bili desembar sanadkii lahadhaafi ee lamada kun iyo toban sagaalkii yahayti markii guddoomiyihii degmada awdheegle maxamed yarow qarax miina markaas dhikadilay xilli uusa maraayay intan dhahayta degmada awdheegle iyo weliba deegaanka sabiib oo isla awdheegle ku tirsan maamulka hirshabeelle ayaa weliba iyo bilaabeen sidii markaas lunka horseeda lahay inuusa fataha webiga shabeelle oo marow deegaanada maamulkaas bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa faahfaahinta warkan hanindiri
howlo lagu cartuurayo goobaha inta badan uu ka fataho webiga shabeelle ee maradegmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa laga bilaabay halkaasi iyadoo goobahaasi ay kor beereen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makraan ayaa sheegay in ujeeddada hawshan ay tahay sidii looga hortegi lahaa fatahaadda ay suurtagal ay tahay in uu sameeyo webiga shabeelle maxarnaa wasaaradda isxilqaanka iyo isxilqaanta ayadan hadduu ilaahay yidhaahdo inay maaragtay nafteeda ay xoogga sii saartay inay maaragtay madaxda saro maamul goboleedka hiirshabeelle iyo maaragtay meelii kalo hay-adaha deeqaha bixiya ayadana maaragtay ay sii gaarsiiso si kaalmo looga helo waa ma nihin dad jiifo waa dad soo jeedaan nahay haddana mar inaan wax qabsanaba anuga go-aansanay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howshan ay meel wanaagsan marayso isagoona madaxda dowladda soomaaliya iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya hirshabeelle ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii looga hortegi lahaa fataxaadda webiga shabeelle uu sameeyo marka cid allaalaya ciddii maaragtay wax nala qaba hayso intaan soo jeedno taaganna wax nala qabato hadhowto maaragtay annaga aan wax qabsanay in la soo cabash cabasheeye la yidhaahdo maarata waxbaa idinla qabayna waxay soo kordhiyaysa malo marka haddaan taaganna inaan wax qabsanaa rabnaa inaan maaragtay waxaan kari karno aan qabsanaa u diyaar u nahay cid allaale iyo ciddii maaragtay wax nala qaban rabta ama garabna sii rabtay waxaan rajeeyaynaa inta aan maaragtay wax qabsiyohayno inay ayadana nagu soo biiriyaan wasaaradduna maaragtay waa shaqol wanaagsan waa shaqo wanaagsan oo farxad leh wasiirka wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle xildhibaan cali xaaji ayaa ugu baaqay bulshada ku nool hirshabeelle inay iska kaashadaan ka hortagga fatahaadda webiga shabeelle uu ka geysto deegaanada ay ku nool yihiin gurigeena in aan dhisano haddii aad gurigaada bilaawd dhistiista ayaa maaragtay dad haddii xoog xumo kugu arkaan ay kuu kaalmay karaan kugu soo leexanaya laakiin gurigaada waa dhisan yahay waa dhisan yahay qof inay ku tiraahdo kuu timaado kuu dhisamayso adigoo fadhisid sida aan wada ognahay caalamkao dhan waxaa ka jira cudur coronavirus layidhaahdo oo aan iskugu imaanayn oo cod walba meeshay joogto ay isku karantiishay webigana ma karantiilna webiga karantiil ku jiro biyaa way imaanayaan habeen imaalna ay soo socdaan ay soo badanayaan markay soo bataanna meel alla meeshii nugul biyaha way ka baxayaan marka annaga nin lagu seexdo waa seexanaa layidhi dadkii lagu seexanayaan nahay ma seexan karno waxaan saaka u soo baxnay aan isu soo raacnay maaragtay sidaan u dhannahay oy garab nagu siiyaan ciidamadii qaabka sidi ay garab nagu siiyaan guddoomiyaashii maaragtay oo degmooyinka ama xaafadaha ayna garab nagu siiyaan dhallinyaradii xaafadda iyo cid alla ciddii jidka socota aan soo qabanayna saaki waxa uu sheegay inay dayactiri doonaan meelaha uu ka fataho webiga shabeelle
soomaalida waxay tidhaahdaa far intii subagto qumba looma furfuro hadda hawsha in laga qabto webiga way sahlan tahay meel walba laakiin markii uu fasahaado oo buq ay baxdo meel walba ay biyaha ay socdaan oo xataa meel ciid laga soo qaadayo aan la arkaynin markaas wax lagama qaban karo marka sharaxaad uma baahna webiga shaqada waqtigii laga qabanayo hadeer waaye webigana biyo waa keenay roobna waa imaaday xilligii roobaadna waa lagu jiraa haddii annaga maaragtay aan u joogsan cid noo imaanayso oo shaqadeena noo qabanayso ma jirta marka waxaa anigana maaragtay aan leeyahay cid walbo oo degmada jowhar ama aan heer hiir shabeelle oo dhan in arrintan lagu daydo oo sidoo kaleenta meel alla meeshii liidan oo la isleeyahay oo dhow dhibaataa ka imaan doonta la leeyahay in hadda loo joogsado
maamulka hiirshabeelle oo ku shiri sidii idinku horseeda lahay fatahaad marka la isu suubi webiga shabeelle ee marow deegaanada maamulkaas miilo warkaas dhugunsidayaal kula direertaan raadiyaha warsan ee baydhabo madaxweynayaasha turkiga iyo weliba maraykanka iyo weliba iyo ku wada hadleena dagaalka coronavirus wakaaladda wararka turkiga iyo waliba oo higadaas bayaan hakubahi minkaed maraykanka iyo waliba ayay sheegtay in madaxweynayaasha maraykanka donald trump iyo kan turkiga rajab tayyib erdogan oo qadka teleefonka kuwada hadali ini iyo kuwada hadleen arrimo la xiriira lamada dal kulunka kijo oo dhinaga teleefonka haay yaa welibaa markaasi usaqaadaday muddo daqiiqada welina saas oo kale markaasi oo kuwada hadleen in cudurka coronavirus uso hoosan dhiyow kasuubi dhinaga dhaqaale eh ama dhinaga dhaqaalaga isla marhantaasna baahanyi ini laku wada hadala arrintaas bayaanka hakubahi ninka eed maraykanka iyo weliba markaas laka tilmaamay in erdogan iyo weliba trump iyo saas oo kale ku barlamaan sidii lan hooji lahay xiriirka lamada geesoodka ee markaas ku dhexeeya lamada dal saas oo kale weliba ayuu kuwada hadaleena dhowr arrimood oo markaas ka eedan xaalado gobolka iyo weliba ahaan caalamiga ee oo markaas lanka sheegna bayaanka iyo hasaareen lamada madweyne waliba saas oo kala iyo kaheliyana in markaas la roogteeyo xiriirka dhiniga teleefonka anta iyo teeganta xaaladda adag ee adduunka markaas haka korati iyo waliba sidii linku horseedan lahay khatarta iyo waliba masiibada ku dhalatay cudurka coronavirus warkii hamiinimee dhugun sidiyaal warsan kuu darartan surunkunyaninka dhunyo warka waliba sinadirisiyaayay anoo jecelow eh cid alaala idii warkaana isu dhaaf waliba reedanku fiirsado koree website-ka raadiyaha oo ee warsan radio dot com hantii warkan warlamadii reedanku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu